بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuulimaan oo sheekh maxamed abdulwahab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcasiis ibn maxamed ibraahim al sheekh waxaan ku guda jirnay baabkii tobanaad baabu qabd alcilm in cilmiga la qaadi doono waxaan soo gaarnay xadiidkii boqol iyo afariy labaatanaad qabd lcilmi iyuu cinwaan uga dhigay علمي إن لقاعد دونه وفي صحيحين عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا بخاري مسلم وحوريين وعبد الله بن عمرو بن العاص كوريين سوى حديث مرفوع آه إن رسولك يري صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ألا علمك ما قاضه سيبت وكسيبايو الدوامدي وقلبي كسيبايو ولكن يقبض العلم بقبض العلماء laakiin cilmigii wuxuu ku qaadaa alleh culimmadiiyo uu oofsado xataa idaa lam yabqa caalimun haddii mid caalima aanu soo harin oo xaaladdu ay halkaa gaarto ittakhada annaasu dadkii waxay samaystaan markaa ru'uusan juhaalaa madax aan waxba garanaynin oo diin looga dambeeyo fa su-iluu kuwa waxbaa la weydiiyaa fa aftaw bigayri cilmin cilmi la-aan bay jawaabaan fadalluu iyaguna way lumaan wa adalluu dadkiina way lumiyaan wadaadka kitaabka sharxay wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa ku jira cabsi gelin la iska cabsi gelinayo wakhtigaas cilmigii la qaadayo dhowr meelood baan iska dul taagi doonaa buu leeyahay waqfada koowaad cilmiga qaadadiisa xaqiiqadiisu waa in la qaado oo la oofsado dadkii cilmigaa xambaarsanaa walaakin bimowti alculamaa xataa idaa lam yabqa caalimun itakhada annaasu ru'uusan juhaalaa taasina waxay ka dhigaysaa qofka buu leeyahay inuu ku farxo joogitaanka culummada hanuunkii rasuulka sal ly slam xambaarsan oo kitaabkii iyo sunnadii cilmiga u leh maxaa yeelay iyaga joogitaankoodu wuxuu la macno yahay cilmigii oo jooga hadday geeriyoodaanna oo wax maaragtay dhaxle iyaga la waayo oo cilmigii xambaara taasi waxay calaamad u tahay in cilmigii la siibay baadi iyo baadiyeynna ay meesha imaanayso taa marka haddii caddaata buu leeyahay waxaa qofka cilmiga raadiyo taalib cilmiga ku waajiba bal qof kastoo muslima ku waajiba inuu ka mid noqdo dadka xoojiya oo u gargaara oo maaragtay ku hareereysan culummada sababtoo culummada oo la xoojiyo diinkiioo la xoojiyaa ku dhex jira sidoo kale in cilmigii laga qaato waxaa ku jira cilmigiioo baaqi noqda oo aan baabi'in marka rasulka sal l slam wuxuu yidhi in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazicuhu min suduuri alculamaa yani alle cilmiga ma qaado kasiimid uu ka siibaayo laabihii culammada see marka cilmiga loo qaadaa walaakin yaqbiduhu bimowti alculamaa cilmiga waxaa lagu qaadaa culimmadii oo dhimata tartiib tartiib bay culimmada u dhimanaya aayaddii suuratu aracdi ku jirtana saasaa lagu fasiray awalam yarow anna naati alarda nanqusuha min atraafiha ma waanay arkin inaan dhulkii u imaanayno oo aan kasoo nuqsaaminayno darfihii iyo geesihii waxaa lagu fasiray buu leeyahay in dhulka lasoo nuqsaaminayo geesaha iyo darfaha laga soo nuqsaaminayo ay tahay culimmadii oo geeriyoonaysa marka waa soo nuqsaamaysaa ilaa dhulkii u noqdo dhul marka dhul baadiyeed marka dhowr tafsiir baa ku jirta tafaasiirta ku jirta aayadda waxaa ka mid a in nabiyullaahi maxamed dhulkii gaalada marba qeyb loo furi doono sida ibnu cabaas uu ku fasiray marka ma waanay ka baqaynin in iyagana dhulkooda rasuulka sal ly slam alla uu furo sida dhulal kaleba loogu maaragtay furay qeybtaas dambe dabari baa iska leh naftaxu limuxamadin ilarda bacda alardi ibnu cabaas baa taas yiri maxamed baan dhulkii qeyb u furaynaa qeyb kale kadib marba qeyb buu marka uu qabsanayaa waqfada labaad xataa idaa lam yabqa caalimun laba sibaa loo shaqlay oo dabdigeedu uu yahay xataa idaa lam yabqa caalimunna waa jirtaa riwaayadaasu marka caalim waxay noqonaysaa faacil bay noqonaysaa intaanu ka harin mid caalim ah ayadaana mashhuura xataa idaa lam yubqi caalimanna way jirtaa macnaha alla aanu caalim reebin oo kulligood la wada oofsado tan horaa marka caansan buu ku leeyahay xagga riwaayada xataa idaa lam yabqa caalimun waqfada saddexaadna waxay tahay ittakhada annaasu ru'uusan juhaala taasi waxay ku tusinaysaa inay dadkii u baahan yihiin dad diinkoodii ku hogaamiya oo axkaamtii bara haddaanay qof marka axkaamtii bara aanay helin waxay maaragtay samaysanayaan madax bay samaysanayaan kuwaas madaxda laga dhiganayana kolley wax uun dadkii ka soocay haystaan oo xoogaa cilmi baa lagu tuhmayaa maxaa fulaan fulaan madax looga dhiganaya waxay arkeen inay xoogaa ayaga ka roon yihiin oo wax uun maaragtay ziyaada ay hayaan oy xoogaa cilmi hayaan laakiin dhab ahaan waa dad juhaal ah jahligoodu marka xagguu ka yimid laba meelood buu ka yimid waa cilmi darro iyo camal xumo inaanay diinkii ku camal falaynin sababtoo ah qofka aan wax garanaynin hadda waaba jaahil qofka wax garanaya oo aan cilmigii ku camal falaynin oo aan maaragtay xalaashii xalaal u arkaynin xaaraantina xaaraan u arkaynin oo maaragtay xaaraanta isaga dhacaaya oo aan alle ka cabsanaynin qofkaas waa qof alle ku kadsoon sida atharkii hore aan usoo marnay ku jirtay kafaa biliqtiraari billahi jahlan wa kafaa bikhashyati illahi cilman oo aan soo sharaxnay hadalkii ibnu mascuud sharaxa buu ku soo daray shiikha kitaabka sharxay kafaa biliqtiraari billahi jahlan wa kafaa bikhashyati illahi cilmaa waan soo sharaxnay darsigii hore ahayd jaahilnimo qofkii waxaa ugu filan inuu alle ku kadsoomo oo uu maarata macsidii iska ilaalin waayo oo uu ku dhiirado macaasidii cilmina waxaa qofka ugu filan inuu ka joogo macaasidii macnaha qofkaas waa cilmi qof cilmigiisa ku intifaacay waa qofkii markii cilmiga lahaa ee aan cilmiga ku camal falaynin oo maarata xaaraanta iska dhex dabaalanaya oo maaragtay alla waxaan xaq ahayn maaragtay u tiirinaya taasi qofku waxay dhaxalsiinaysaa inuu axkaamta alla uu ku dhiirado oo sharciga alla uu ra'yigiisa maaragtay sida uu qabo maaragtay uu ku dhiso ama wuxuu isleeyahy maslaxa adduunyaha ku jirta oo dhinacaas keliya uu fiiriyo ama uu dad raalli gelinayo ila waa qofaan alla ka cabsanayni marka laba jahli baa jira marka ay culummada cilmiga ku camal falaa ay dhintaan midna waa midkaa aqoon la-aantaba ah oo qofka waxba aqoonin midna waa middaa qofkaa aan dhowrsanaynin oo aan cilmiga maaragtay u hoggaansanayn rasuulka sal l slm wuxuu yidhi ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan xaqiiqa ahaan marku waa dad juhaal ah ama cilmigiisa garanaynin ama ku camal fali maayaan oo xaaraantooda iska dhex dabaalanayaan kuwa alla ka cabsanaya maaha sharciga marka inay bedelaan oo leexiyaan ayay ku dhiiranayaan waqfada afaraadna waxay tahay xadiidka akhrigiisa waxaa ku jira fa su'iluu fa aftow bigayri cilmin fadalluu wa adalluu waxbaa la weydiiyaa kuwaas madaxda laga dhigtay markaasay jawaabaan iyaguna cilmi la-aan bay jawaabaan markaasay lumaan dadkiina lumiyaan taasi qofkii taalib cilmigaah waxay ka dhigaysaa mar walba mid digtoon oo ka digtoon inuu cilmi la-aan ku jawaabo hadduu cilmi la-aan qofku uu jawaabo natiijadu waxay noqonaysaa in asagina lumaayo dadkina uu luminaayo qofka isagu lumay dadkiina luminaaya dembigiisu waa uu ka weyn yahay qofkii isagu jaahilska ahaa ee qof fatwo weydiiyey jahli baa loogu jawaabay marka isagana ku camal fale fatwadaas loo jawaabay isagoo jaahil ah oo muxaramaadkii maaragtay ku dhacaaya shahwadiisa maaragtay raacaya qofka noocaas oo kale waxaa ka weyn midka maaragtay cilmiga sheeganaya laakiin aan xaqiisa aan siinayn marka qofkii cilmi la-aan jawaabay waa qof dhiiraday qofkaasi allana maaragtay ku been abuurtay markaasuu lumay dadkina lumiyey sidaa darteed alla wuxuu ka dhigay in wax aanu dhihin loo tiiriyo mid la xiriirta dembiyadii waaweyneed weliba waxaa lala xiriiriyey shirkigii in cibaadada alle dulalka lala wadaajiyo alla wuxuu yidhi suurat alacraaf qul inamaa xarama rabbi alfawaaxisha alla wuxuu xarimay dembiyada kuwooda waaweyn waxaa lagu fasira marka sida zinada oo kale nimankan jaahiliyada ah dembiyada kuwa muuqda yani gaar ahaan zinada marka ay muuqato ceebbay agtooda ka ahayd laakiin marka la qarsado wax dhibo maana arkaynin waxyaabaa qaarkood ay muujinayaan oo faaxisho ahna marka qaarkood alleyba ugu dhowaanayaanba allaana farana waa leeyihiin oo alqowl cala allahi bilaa cilmina way way ku timid foolxumadaasna way maarata muujisteen oo marka ay kacbada tawaafayaan iyagoo qaawan way dhici karta inay cawradii maarata muqaladaada weyneed keliya wax yar ay saaraan alyawma yabdu bacduhu aw kulluhu famaa badaa minhu falaa uxiluhu waatii laga sheegay naagtii maaragtay tawaafaysi ama qaarkiis baa muuqanaya ama maaragtay kulligiis baa wada muuqanaya wixii muuqdana de idiin xalaal maha bay leedahay iyadu marka waxaa shaydaan baa wuxuu akriyo allayba ugu dhawaanaysaaba waxay leeyihin dembi anagoo maaragtay dharkii aan ku dambownay labisnaan mayno markaan tawaafayno marka maa daharada mujaahid saasuu ku fasiray طواف أهل الجاهلية عراة إيغو قاون أي طواف عين وما بطلنا مجاهد عكوفة سري زينة عادي قاهد لكن ضحاك وحالة قوري إنه ما ظهر ذي أكوفة سري خمرة ذي أكوفة سري مركز دنبيدا ووين كوة ذا موغدا إيو كوة لقرسان عيابا اللي الله وحبك ما قرسوانا إيه يعني قف كدو قال لما إيو النفاق إيو قرسان عيو وقف تدكي قشا إيو يهي حسد وقلبي يسكبوحو كبري وكبوحو كبر وكبوحو توحس وحا لك قرسان معه dambiye qarsoon waa walithma dembigiina waa uu maaragtay xarima alle waa macsidii caadiga ahayd iyo culimadu ku fasiraan walbagya bigayri alxaqi iyo in dadkii lagu gardarsado xaqdarro yani si aan cadli ahayn oo cadli ku dhisnayn baa dadki loogu gardaranayaa oo la dulminaya waan tushrikuu alla wuxuu xarimay waan tushrikuu billaahi maa lam yunazil bihi sultaana inaad alle maaragtay cibaadadiisa la wadaajisaan waxaanu xujo u soo dejinin inaad la wadaajisaan aanu burhaan iyo xujo idiin siinin ile shirki oo dhan xujo ma leh waa wax iyaga un la qumanaada keliya ma waxii baa soo degay oo leh maaragtay shirkigaa sameeya oo cibaadad wax alle cibaadad alle wax kale halala wadaajiyo waxii lamiyaa soo degay maya waa waxay jeebkooda ka keensadeen alla xujo uma soo dejin shirkiga waan taquuluu waxaa kaloo alla u xarimay inaad maaragtay ka sheegtaan cala allahi maa laa taclamuun waxaad cilmi u lahaynina oo aad u tiirisaan waxaasuu xarimay isagoon xarimin baad ayaad leedihiin sida masalan xoolaha qaarkood ay iska xarimayeen iyo hataa isqaawintaas hadda isqaawinayaan markay tawaafayaan oo kale alle u nisbaynaya waxay waa wax alla raalli ka yahay wa qaala subxaanahu watacaala alla wuxuu yidhi walaa taqfu ha raacin maa laysa laka bihi cilmun waxaada cilmi u lahayn ha ku camal falin ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula maqalkii iyo araggii iyo qalbigiiba dhammaantood waa wax wax laiska weydiinayo oo qofkii alla uu siiyey maqal iyo arag iyo qalbiba waa la weydiinaya waxaa la leeyahay war maxaad ku samaysay maxaad u isticmaashay baa laleeyahay wa qaala alla wuxuu yidhi falanas'alanna aladiina ursila ilayhim ummadihii waxaa la weydiin doonaa rususha maaragtay maxay ku ajiibeen maxayse sameeyeen wixii oo ay ka sameeyeen wixii rususha ay soo gaarsiisay marka ursila ilayhim waa ummadihii waayo falanas'alanna aladiina ursila ilayhim kuwii wax loo diray oo wax la gaarsiiyey waxbaan weydiin doonaa waa imtixaan baa imaan doona walanas'alanna almursaliina rusushii laftoodina waxbaa la weydiin doonaayo ma gaarsiideen baa la leeyahay xaqii dadkii ladiin diray inaad gaarsiidaan falanaqusanna calayhim bicilmin dhammaan marka waxaan uga warrami doonaa cilmi baan uga warrami doonaa wamaa kunnaa gaa'ibiina annaguna ma aanan ahayn kuwa maqan oo ka maqan rusushii waxgaarsiintoodii iyo ummadihii hore wix ay sameeyeen oo ay rususha ay ku qaabileen ma ku camal faleen wix la soo gaarsiiyey ma sameeya wax naga qarsoonaa male annaga ma aanan maqnayn walwasnu miisaamidii oo camalkii la sameeyey oo dadku ay sameeyeen iyo waraaqihii lagu qoray la miisaamayo miisaanka xaqa ah ee acmaasha iyo waraaqihii wax lagu qoraba la miisaamayo oo miisaan laba kafadood leh iyo carab waa mid ahaanaya maalinkaas waa yoom alqiyaamo ah ee faman thaqulat mawaasiinuhu qofkii miisaanyaalkiisu ay cuslaadaan oo xasanaad ay la cuslaadaan iyo wanaaggii ay sameeyeen fa ulaa'ika hum almuflixuuna kuwaasaa ah kuwii liibaanay waman khafat mawaasiinuhu qofka miisaanyaalkiisu ay fududaadaan oo xumaanyaal uu sameeyey darteed ay la fududaadaan fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum oo kuwaas waa kuwa naftooda khasaaray oo naar bay sabab ugu noqdeen inay aado naftoodii bimaa kaanuu bisababi maa kaanuu waxay ahaayeen sababteed biaayaatina yadlimuuna aayaadkeenna kuwa jaxdiye ay ahaayeen marka aayaadkay adiladu way badan yihiin oo maaragtay kaa cabsi gelinaysa alle waxaanu dhihin in lagu sheego waxaa waajib ah buu ku leeyahay wadaad kitaabka sharxay inaadan nin madaxa oo jaahila aadan samaysanin waxaase dhici karta marka qaarkood dadkii adiga kula joogay ee guriga kula joogay inay madax kaa dhigtaan ama dadkii tuulada kula joogay aad degantahay ay madax kaa dhigtaan oy wax ku weydiiyaan oo adiguna aad u jawaabto cilmi darro oo aad marka adigu lunto ayagana aada lumiso sababtoo ma haystaan culamo raasikhiina ma haystaan oy wax weydiiyaan dadka marka waxay samaysanayaan madax juhaalay samaysanayaan taasi marka waa mid cabsi gelinaysa qof kasta oo taalib cilmi ah inuu jawaabo iyo ka cabsi gelinaysaa cilmi la-aan niyahow ha jawaabin adoon xujo haysanin walow sanadkiiba hal mar maaragtay jawaab ha lagaa helo laakiin jawaab daliil ku dhisan yaad jawaabti oo aadan markaa dambaabaynin yaa kaaga khayr badan inaad maalin walba hadasho laakiin aad dembi kasbanayso intaa oo dadkina luminayso waxaa waajib ku ah qofkii jawaab iyo fatwo u baahda inuu isagu dadaalo oo ahlu cilmigu u wax weydiiyo laakiin adigii maaragtay iftoonayay adoon wax garanaynin adigii iftoonayay de kuma saarna oo ilaa wa ilaa waxaa waajib kugu ah inaad jawaabto laguma laha adoon cilmi lahayn oo wixii iska hubinin adoon marka cilmi lahayn ha ku ijtihaadin xukunkii adoo og in maarata naftaadu ay ka shakisantaha waxa oo cilmi cad aan u haysanin waxaa waajiba marka inaan lagu dhiiranin fatwadi fatwadii oo dadkii wax ku weydiinayay aadan ugu jawaabin cilmi la-aan qofku ha noqdo qof masaajid dujiya ama dadka khudbeeya iyo muxaadarooyinka iyo ku mashquulsan sida imaamka masjidka oo kale ee dadka dujinaya khayr baa lagu malaynaya maogta dadki waa u imaanaya waxba weydiinaya ama waa khudbeeyey khudbadii jumcadu khudbeeyey khudbadii kadib baa loo imaanaya markaasa wax la weydiina ila waa shiiqi dhamaaye ama tuuladiisii yaa waxaa lagu yaqaanaa inuu maaragtay nin diin le u yahay oo xoogaa cilmiga raacraacda kutubana haysta markaas wax weydiinaya waxaa dhici karta in mararka qaarkood dadka wax weydiinaya ay noqdaan dadaan garanaynba isaga oo aysan is aqoonin oo isaguna aanu garanaynin tanaa sii daran buu leeyahy marka sababtoo qof aad garanayso hadduu wax ku weydiiyo oo aad gefto oo masaladii xoogaa yani muraajacaad ku samayso oo aada isqabato dee waad qofki waad heli kartaa ama waad la xiriiri kartaa oo telefon baad u diraysaa ama waad raadin kartaa wixi baad u caddaynaysaa marka laakiin qof baa telefon wax kugu soo weydiiyey adduunka akhirkiisa jooga ama nin maaragtay aan magaalada deganayn baa maalinku soo maray markaasuu salaaddii kadib wax ku weydiiyey wuu iska dhaqaaqay adiguna ninkaa ma taqaanid waxaa dhici karta marka jawaabta aada siisay inay weligii inta uu nool yahay ay la joogto oo uu ciyaalkiisii gaarsiiyo oo ay faafto waxyaaba fara badan iyo caadooyin baatil oo xun maxay dadka ugu faafeen waxay ugu faafeen de qowl marjuux oo noocaas oo kale ah yaa qof loo fatwoonaya markaasuu la tegaya ama qowl baatil ah yaa loo fatwoonayaa markaasaa dhulalka qaarkood waxaas ku faafayaan haddaanay saa jirin de bidcada miyaa faafi lahayd xaggee bidcadu ka timid bidcadu waxay ka timid waa cilmi la-aan soo maaha iyo jaahilnimo bidcooyinka faafay ee caalamkaa ku faafood ujeedo kulli waxay ku wada dhisan yihiin aqwaal baatil ah oo aan xaq ahayn dad culamo loo malaynaya wax la weydiiyey cilmi la-aan bay jawaabeen oo xaqiiq ahaan dhab ahaan waa dhici karta in kutubta qaarkood sida loo laqbeeyay iyo waxaas ay yaqaanaan laakiin dhab ahaan xaqiiqadii xukunka alle xukunka rasuulka ee masaa-ishaas ay bidcaysteen ay iftoonayaan qalad ku iftoonayaan cilmigeedii ma hayaan marka cilmi darray jawaabeen way lumeen dadkiina waa lumiyeen waxaa waajiba in marka aada looga digtoonaado in alle laga sheego waxaan cilmi loo lahayn qofka taalib cilmiga ah waxbuu baranayaa dadkii waxbuu barayaa wixii uu bartana dadku waa ugu yeerayaa haddii wax la weydiiyana wixii uu daliilkiisa hayoo cilmigiisa uu iska hubiyey yuu ka jawaabaa ama uu og yahay maaragtay qof culumaa oo lagu kalsoonyaho isaguna yaqiin ku jawaabay masalada uu ku jawaabay wixii uu ku jawaabay unbuu dadki uu soo gudbinayaa haddii uu saas sameeyo qofkii waa u badbaadayaa idanka alleh laakiin doo isagoo iska ijtihaado xoogaa macluumaadka yare uu hayo isagoon fiqigii si fiican u aqoonin oo aan daliilkii fahamkiisii aan raasikh ku ahayn taa waxaa ka dhalan karta buu leeyahay wixii xadiidkan ku yimid oo ahayd fa aftaw bigayri cilmin fadalluu wa adalluu cilmi la-aan ayay jawaabaan markaasay lumaan dadkina lumiyaan xadiidka boqol iyo shan iyo labaatanaad وعن علي وحلق وري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحيري يوشك وحادو أن يأتي على الناس زمان عندك وقت أيمادو لا يبقى من الإسلام إلا اسمه إسلامك آنو كباق نقنين وآنو كهرين إلا مقعي سموي ولا يبقى من القرآن إلا رسمه قرآن كان آنو كهرين إلا مقال كاسموي راد أم بجوغ بس مساجدهم عامرة مساجد وبوحدة وهي خراب من الهدى هنونكي ربطة هانا وإبر بيكته علماؤهم شر من تحت أديم السماء علماء دوذا أي مركا علماء كدقان آيانا أي وحويدين آيانا دادك عيرك هوسيسا كنول وحا عيرك هوسيسا كنول يقاب أغو شربضان أغو حن من عندهم كواس علماء لغو الشيقايو حدين عوذا يا تخرج الفتنة فتنة كسب بحثها وحدتك كل من هايان وفيهم تعود أيضا كسر نقطة رواه البيهقي ووريه في شعب الإمام بكوري كتاب كيس لا يراهد وذلك تحقيقي رسالة عن وحولي وضعيف وعلي بن حسين يا علي بن أبي طالب اسم سوى قارين بوليه عبد الله بن دكين وضعيف أنا وكجريا وذلك كتاب كشرح وحولي حديث كان وحكوت سنايا إن دتك وقت كو إيمان دونه cilmigii la qabdoonaayo oo la qaadaayo cilmiga la qabdoonaayo waa kee waa in kitaabkii iyo sunnadii cilmi loo leeyahay ama waxaa laga wadaa cilmigii camalka saalixa ahaa waa qof cilmigiisa ku camal falaya dadkii marka masaajidda imaanaya masaajiddii marka hanuun laguma bahayaba sababtoo jahli baa yaalla alla dadka cabsanayana ma joogaan marka ma sinna qof xujo uu alla xaggiisa ka helay haysta oo ku taagan iyo qof loo qurxiyey camalkiisii xumaa oo hawadiisii raacay waxa uu dadka farayo sida alla uu yidhi afaman kaana calaa bayinati min rabbihi kaman zuyina lahu suu'u camalihi waattabacuu ahwaa'ahum dadka marka yaqiin uga sugan diinkooda oo xujo ku sugan sida nebi maxamed sal alla ly slam iyo mu'miniintii xujadaasoo alla xaggiisa ka ahaatay kaman miyuu la mid yahay zuyina lahu suu'u camalihi camalkiisii xumaa loo qurxiyey oo camalkiisii xumaabuu wuxuu u arkaa wax wanaagsan inuu yahay waa gaaladii noocyadoodii o dhane واتبعوا أهواءهم عمل كودن ولو قرحي كي حمابي وحو ناكسن واركين هدنا هودو دي راعينو مارت عبادات كاس باطل كا كو جيران iyo maaragtay sanamyada ay caabudayaan iyo dulalka kale alla ka soo haray waa hawa raacnimi ku caabudayaan waa wax naftooda ay u qurxisa wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online